genaraal maxamed catoosh kusoo dhawow idaacadda s b s laantafka soomaaliga marka labaad waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo waa maxay sababta ciidamada etoobiya ee ku sugnaa dalka soomaaliya ay u faarujinayaan goobihii ay horey uga qabsadeen xarakada al-shabaab waa mahadsantahay waana ku soo dhowahay ciidamada etoobiya dalka soomaaliya waxay ka tirsan yihiin amisom inkastoo markii hore ay iskooda u yimaadaysan amisom ka tirsanen hadda waxay ka tirsan yihiin amisom waxaa nasiib darro ah inay ka baxaan meelihii ay joogeen ayada oo aan wax wara laga haynin oo ay ka baxeen mar alle markay ka baxeenna ay al-shabaab soo galay waa dhibaato jirto iyo probleem cusub oo la abuurayo sideedaba ciidan marka lagu ogyahay aag aagga markaas aag dagaal uu yahay sharciga wuxuu qabaa in la ogaado marka ay baxayaan si loogu bedelo qof ciidan kale oo meeshaas suga marka waxaad moodaa xoogaa mas-uuliyad darro inay tahay ay ka baxeen anugu ma ogi taliyaha ciidanka amisom genaraal suwagle in warka la gaarsiiyey amisom ay ka warqabto laakiin ciidamadii way ka baxeen haddana waxaa soo galay al-shabaab waa dhibaato waan la soconaa goobihii ay ka baxeen in xarakada shabaab islamarkiiba ay dib u qabsatay maxaad is leedahay marka salku way ku hayaan ka bixitaankooda maxaa qasbay xilligan in ay goobo muhiim ah oo iyagu dhiig badan ku daatay oo ay xarakada shabaab ay horey uga qabsadeen in si fudud ay isaga baxaan maxaa arintaas sababay sideedoo ciidanka meesha uu qabsanayo waa meel dad ku dhintay ciidan ku dhintay saraakiil ku dhimatay askar ku dhimatay dhaqaala ku baxay xabada iyo mataqaana saanad loo isticmaalay marka isaga bixidda lisaga baxay waxa weye wax fiican maaha waxaad moodaa kheyru mas-uulnimo inay uga baxeen ayada oo aan wax mas-uuliyada aysan iska saarin ma waxaad si leedahay culays oo dhanka dalka etoobiya oo aan la soconno beryihii ugu dambeeyey in qowmiyadda ugu ballaaran ee oramada ay maxay aheedee kacdoon ay ka wado isla markaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya uu sheegay in dalka uu geliyey xaalad deg dega kacdoonka dadkaa kacay wax weyn ma aha sababtoo ah ciidamo badan baa jiro etoobiyaanka oo meeshaas aagaas ku aadi karo marka hadda hal furanto waa hal furantona waa ku filan yihiin marka dhinacyo badan bay jiraan ciidankoodana aad buu u badan yahay xaalad hadda xaalad weyn oo khatar weyn ama ahayn waa shacab yaroo kacay weeye si kastaa loo maslixi karaa siyaasad baa loo adeegsan karaa wax kasta laakiin inay ka baxaan maahayn dalka soomaaliya maadaama ay yihiin mas-uuliyad amisomna ay kharaj ku bixiso waa tahay genaraale dabcan waxaan la soconnaa ciidamada etoobiya in dhulkaas soomaalida meelo fara badan ay kaga jiraan gobolada galgaduud hiiraan gedo dhig dhinacaas bakool jubbada hoose marka haddii ay go-aansadeen marka in gebi ahaanba ciidankooda ay dalka isaga baxaan adigu waxaad tahay nin khibrad u leh dhanka ciidanka waxaad soo noqotay wasiir ku-xigeen gaashaandhig sidaad u aragtaa etoobiya waa dad aan darisnahay horta marka ugu horeysa dalka annagaa iskale dhibaatada dhan horta annaga xagga naga waaye barkee inaan maanta ciidan etoobiyaana waa naga baxay iyo maa nagu jiraa inaan inaan iraahnaba maahayn laakiin ciidanka etoobiya oo ka baxay dalka wuxuu keensaday khasaare badan buu u geystay dalka hadda iyo difaac cusub iyo hadda oo dad iyo dhaqaale cusub lagu bixiyo etoobiya haddii ayba ka baxayso waxay ahayd in la qorsheeyo inay ka baxdo dowlad kaloo afrikaan oo igad ka tirsan in la keeno etoobiya inay banaanka ka joogto laakiin markay rabto inay ka baxdo markaad rabtona kusoo noqoto dalku ayagu ma laha waa waa khalad weyn oo meesha ka jiro waxaa la rabaa arrintaasu dowladda soomaaliya inay ka qaado tallaabo cad dadka soomaalida aragtiyo kala duwan bay arrintaasi ka dhiibteen oo fikrado kala duwan bay ka aaminsan yihiin ka bixitaanka ciidamada etoobiya walow ay u badan tahay cadaadiska dhanka oramada dowladda etoobiya ay saartay si marka ciidamadiisa ay u dib u ceshto si dalkii loo sugo ammaankiisa maadaama kacdoon weyn uu ka jiro ethoobiya adiga marka waxaad tahay nin khabiir ah oo wax badan ciidan kusoo jiray ku dhowaad afartan iyo shan sannadood etoobiya xaaladda hadda iyagu haysata dhexdooda oramada ku kacsan iyo xaaladda deg dega dalka la geliyey saameyn intee la eg bay soomaaliya ku yeelan kartaa wallaahi horta anigu waxaan qabaa ma qabo etoobiya in dhibaato ku timaado ay burburto markee anaga naftirka anaga faa'iidama noogu jirto etoobiya inay burburto burbur cusub oo dowlad afrikaana ku dhacdo ma rabno mana fiicna mana noo fiicna xuduud baan leenahay daris baan nahay dhibaato badan baa ka imaan karto hadday dowladda etoobiya burburto in aan aysan burburin xalka laga dhigo xal siyaasadeed dadkana aan la muquuninin ayay ku habboon tahay maaha ciidan guda ku jiro in lasoo bixiyo si dad kale loo xasuuqo marka xasuuq waxba mataraayo meeshaan dalku waa democratic wey adduunkaoo dhan baa maanta nin la xasuuqi karo ama pressure la saari karo ma jiro marka arrintaas waxaan ku talinaynaa dowladda etoobiya inay ku xaliso qori maaha ciidan laga bixiyo maaha waa inay mataqaanaa ku xalisaa si siyaasad ah deganaan ah shacabkooda aysan ciidan ay halka ka bixiyeen ku laynin ugu dambeyn marka dabcan kabixitaanka ciidamada ethoobiya goobaha istaraatiijiyadu ay baneeyeen weli dowladda dhexe ee soomaaliya kama hadlin saraakiisheeda iyo iyo xukuumaddu intaba maxaad marka kula talinaysaa dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku saabsan arrintan ciidamada ethoobiya ay baneeyeen goobo ay horey gacanta ugu hayeen islamarkaana waxaan arkaynaa gobolka hiiraan oo kale meelo badan ay ka baxeen in al-shabaab dib ay u qabsadeen gobolka bakool oo kale degmada tiyoglo ayaa ka mid aheyd oo hadda ay baneeyeen islamarkiina xarakada shabaab ay dib mar kale u qabsatay arrintaas maxaa ku baaqaysa adigu runtii waa nasiib darro jirta weeye waxay horta arrintu ku soo aaday wakhti doorasho ay jirto oo kala guuray ku soo aaday madaxweynihii horene wakhtigiisu dhammaaday dowladdii aan dhisneen oo hadda un dhismaheeda lawada inkastoo ay gacanta ku hayaan weli laakiin weli waa dowladd waa inay ka hadlaan arinta tan iyo waxa munaasib kaga ah maaha in mataqaanaa dowladdii hadda timaado inay ku mashquusho al-shabaab bixintiisa inay hore u socotaan la rabay laakiin hadday saa noqoto waa nasiib daro dowladda waxaan kula talinayaa in tallaabo cad ay qaado dalkaas ciidankii aan waxba nabadgelyadiisa ka qaban karin haskaga tago ha ka tago dowlad kale ha lagu bedelo etoobiya haddii aysan ayado dhib haysto dhibkooda ha xalistaano ciidan kale ha lagu bedelo intii laga gaara ama ciidanka soomaalida hala dhiso hana la shaqey ayaga siay kula wareegi lahayan laga shaqeeya waa tahay aad baad u mahadsantahay jenaraal maxamed catoosh